deegaanka madheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa kusii qulqulaya ciidamada milatariga iyo biliiska dalkaasi si ay hubka uga dhigaan maleeshiyada maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ah ee ka qayb qaatay ama ka qaybgelaya dagaalka halkaasi ka dhacaya dagaalkaasi ayaa dhimashada uu sababay ka sokow waxaa uu dhaliyey barakaca kumanaan qof iyadoo ay joogsadeen qaar ka mida adeegyadii muhiimka u ahaa bulshada sida dugsiyada iyo goobaha kaleba wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixintan goordhoweyto gaarisa kasoo diray ciidamada ammaanka ee dalkani kenya ayaa kusii qulqulaya degmada raamu oo ka tirsan countiga mandheera si ay uga hortagaan diriir kale oo dhex marta beelaha ku diriraya degmada raamu madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa sheegay in ay degmada mandheera u direen ciidamo militari ah si ay u xasiliyaan xaaladda degmadaasi xalay waxaynu helnay ciidamada tariga waxaynu ku daadinay countiga mandheera si ay amniga u sugaan sidoo kale iminka waxay joogaan degmadaasi waxayna hubka ka dhigayaan maleeshiyooyinka halkaasi ku diriray sidoo kalena waxay ka saarayaan maleeshiyooyinka halkaasi yimaaday ilaa lix qof ayaa ku geeriyootay dirirtaasi halka toban kalena ay ku dhaawacmeen ku dhowaad lix kun oo qofna waxay ka barakaceen gudaha degmada raamu gudoomiyaha countiga mandheera cali robo ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dirirayo gudaha degmada raamu wuxuuna ka codsaday in dirirta la joojiyo nabadana lagu wada noolaado waxaan ka codsanayaa dadka deegaanka mandheera inay hubka dhigis sameeyaan si iskooda ammaankana ay ka shaqeeyaan waxaa guud ahaan xiran iskuullada degmadaasi kadib markii shacabkii halkaasi ku noolaa ay ka qaxeen kuwii ku soo harayna ay bakdin ka muujinayaan in ubadkooda ay geeyaan iskuullada taasoo keentay in madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya uu ka hadlo waxaan amar siiyey ciidamada amniga si ay iskuullada saameynta ay ku yeelatay dirirta ka dhacday deegaankaasi ardaydooda ay u soo gaaraan iskuulladooda waxaan amar ku siiyey inay u fududeeyaan in ardadaasi dib ay ugu soo noqdaan iskuulladooda raamu waxaa labadii sano ee la soo dhaafay kusoo noqnoqonayay dagaalo ahli ah kuwaasi oo marba dhinac isku rogayay waxaana ilaa iyo hadda naftooda ku waayay dad kor u dhaafayo ilaa iyo konton qof labadii sano ee lasoo dhaafay duluucda dagaaladan raamu kusoo noqnoqonayo ayaa lagu sheegay inay isugu jiraan dhulballaarsi iyo siyaasad raamu waa degmo saaran xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya mar walbana xaaladda amni darri ee ka dhacdo dalka ethoobiya iyo soomaaliya saameyn ayay ku yeelataa degmadaasi dagaalka dabayaaqadan isbuucani ka dhacay degmada raamu waxaa la aaminsan yahay inay ka qayb qaateen maleeshiya ka timid dalka ethoobiya oo kaalmeynaysay maleeshiyooyin si gaara isaga abaabulay gudaha dalkani kenya wuxuuna ahaa mid ay ciidamada ammaanka ee ku sugnaa degmada raamu gacmahoodu ay ka laabteen culayska uu lahaa tan iyo intii dowladda jubbilee la yagleelay waxaa gudaha dalkani kenya ka soo ifbaxayay dagaallo ka dhacayay deegaanka busiya bungoma tanariva iyo weliba qeybo ka tirsan gobolkani waqooyi bari ay ka mid tahay deegaanka raamu maxamed faarax shire v o a garisa